Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Aamine Xuseen Cali oo uu weheliyo Guddoomiyaha Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ayaa maanta si wadajir ah u galay shir looga hadlayay hanaanka ay ku wada shaqayn karaan hay'adaha gargaarka bixiya iyo dhigooda dowladda federaalka Soomaaliya. Shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay ahna isuduwaha arrimaha gargaarka Soomaaliya, madaxda hay'adaha UN iyo WFP Soomaaliya, xubno ka socday Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Hay'adda Sodma iyo Wasaaradaha Gargaarka Dowlad Goboleedyada dalka ka jira. Shirka ayaa lagu lafaguray sidii ay dhinacyadu uga wada shaqayn karaan marka abaarta jirto, gargaarkana uu yaryahay sidii bulshada gurmad ku filan loo gaarsiin lahaa. Waxaana shirka kasoo baxay in dhinacyada ay yeeshaan kulamo joogto ah iyo wada shaqayn dhow, in dowladda federaalka Soomaaliya hormuud ka noqoto inay isticmaasho kheyraadkeeda gudaha iyadoo adeegsanaysa ganacsiga iyo qurbo-joogta. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Aamine Xuseen Cali ayaa sheegtay in dadka isbeddelka cimilada saameynta ka soo gaaray ay hay'adda Sodma gurmad degdeg ah gaarsiiso, ayna ku ammaanayso shaqada adag ee bulshada Soomaaliyeed u hayso.
sodma shaqadeeda aaday u fiican tahay annaga ka wasaarad ahaan sodma hooshaas markay qabato annaga waxaa annaga sameynaa waa ka daba baxnaa dadka tabarta daran taagta daran inaan biyaa ku dhacay waxaa ku dhacay kastay haysteen hadday masage aheed iyo hadday beriis u ahaa iyo haddii beer u baxaysay iyo hadduu dadku waxay iskugu jiraan subaxi waagi markuu beri dadku waxay iskugu jiraan ku beer leh ku beerta falaayo ku geedta falaayo dadkay iskugu jiraan ummaddi waa isku kala nooshahay intii oo dhan waxay kasoo xirmaysaa shaqadii ay hayeen markuu roobka da-o ama abaaraha dhacdo waxaas inaa kasoo xirmay markay kasoo xiranto qofku wuxuu rabaa wuxuu cuno wuxuu ku noolaado wuxuu ku sugo intii dad oga imaanaya ama roob ilaahay ku siinayo wixii uu ku sugi lahaa ama kaash ha ahaato annaga kaararkaas ayaa ka wasaarad ahaan aan oga shaqaynaa qolada fanka bixiso waxaan ka codsanaynaa markii ay gaarto xaaladahaas oo kale in ay la kaashato wasaaradda shaqadeedii say u qabsato ay dadkii gargaar degdeg eh maadaama ay sadmo gaarsiiso annaga gargaarka degdeg eh oo kaashka inaan gaarsiino dhanka kale doctor ismaaciil jimcaali oo ah madaxa farsamada ahna madaxa qeybta horumarinta barnaamijka hay-adda sodma ayaa ka warbixiyey shirkii waxyaabaha kasoo baxay kulanka waxaa ku lafagurayay hay-ada kala gedisan oo international community ka kooban iyo dabcan dhigooda dowladda oo ay ku jirto wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo hay-adda sodma oo ayadoo coordinationkan oo dhan soo abaabushay shirka waxaa ka soo qayb galay madax sare oo isugu jira soomaali iyo kuwa aan soomaali ahayn intaba waxaa mas-uuliyadda adiladinka leeyahay shirka iyo daadihintiisa iska lahaa hay-adda sodma iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasiir ku-xigeenkaa joogay isagaa furay si officiala muxuu ahaay iyo hay-adda sodma guddoomiyaheeda shirka si kooban waxaa uga soo baxay qaabka lagu wada shaqayn lahaay hanaanka ugu wanaagsan oo lagu wada shaqayn karo oo ay ku wada shaqayn karaan hay-adaha gargaarka bixiya iyo dhigooda dowladda oo ay ka mid tahay hay-adda sodma iyo muhadmooyinka maamul goboleedyada